waxaa xaalad khatar ah maraya heerka biyaha webiga Shabeelle ee mara gobolka Shabeellaha Dhexe. Fatahaado ayuu ka sameeyey tuulooyin hoos yimaada Jowhar waxaana socda dadaalo lagu xirayo goobaha webiga Shabeelle uu fatahaadaha ka sameeyey. Waxaa xaalad khatar ah maraya heerka biyaha ee webiga Shabeelle ee mara gobolkan Shabeellaha Dhexe. Fatahaado ayuu ka sameeyey tuulooyin hoos yimaada Jowhar waxaana socda dadaalo lagu xirayo goobaha webiga Shabeelle uu fatahaadaha ka sameeyey. Gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar ahna duqa magaalada mudane Cusmaan Maxamed Mukhtaar Baarey ayaa amar adag duldhigay cid kasta oo lagu helo kulug lahaanshaha fududeynta fatahada uu sameeyo webiga Shabeelle.
kuwa kale ee caloosha waaweyn ee jeclaaday in ay lacag ku bixiyaan waxay awoodi karaan meesha ay iigu u rabaan biyaha inay kanaal soo jeexdaan oo ay geeyaan oo kheyradkaas ilaahay keeni ay kaga faa'iidaystaan haddana waxay u adeegsanooyaan lacagtooda in ummad kale ay dhibaatowdo iyaguna ay biyo helaan aadaa uga xunnahay balse dad ilaahay abuuri oo caqli ku abuuri oo diinta islaamka ku dhashtayaan nahay kii xun haddaan farta ku wada fiiqno waa iska celi karnaaye waana wada ognahay cid kasta wax sanayso taas waxaan ugu gun leehay halgan iyo bayxaaw labada tuulo aad xuluteen waa labada tuulo oo laga jeexo biyaha weliba si marka hadda u dambaysay gacanta ugu dambaysay anaa kor tegi oo maalin dhan kor joogi laba meel ayaa laga furay maxaa la dhahay halgan bayxaaw shan meelaa laga jaaxay dadaana qodi qoditaankii oo yaambada lagu qodiyaa ku taalay amarka ilaahay ku keeno gooni waayo laakiin gacantaada inaad ku kasbatid probleemkeeda ay leedahay dhibaatadeeda ay leedahay laakiin inan ka aamusnaa haddana caqabad kale ah waxaan ka digaa labada tuul anoo kaga faa'iidaysanaayo munaasabadan qiimaha leh waxaan kaga digaa in biyo la soo deeyey ay fiirsadaan biyo la soo deynina ay fiirsadaan biyahaas beertii uu ka baxay ama laga deeyey waxaa leh qof waxaa mas-uulka ah guddoomiyahii tuulada iyo guddigiisa odayaashooda beerta laga deeyey annaga u dulqaadan mayno beerteegaa biyo ka baxeen mana ogi kaa yeeli mayno
webiga Shabeelle xilli uu ka hadlayay kulun uu la yeeshay dadka tuulooyinka Bayaxaw iyo halgan ka soo jeeda oo ah goobaha ugu badan ee ay fatahaaduhu ka baxaan maamulka degmada Jowhar ayaa wada dadaalo bulshada looga wacyigelinayo khatarta fatahaadaha ay ku leeyihiin dadka iyo deegaankaba